wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah ee jamhuuriyadda federaalk soomaaliya cabdisalaan cabdi cali ayaa booqday xarunta safaaradda soomaaliya ee magaalada dooxa caasimadda dalka qatar booqashada ayaa qayb ka ahaa dadaalo joogto ah ee lagu xoojinayo howlaha muhiimka ah ee ay safaaraddu u hayso qaranka soomaaliyeed wasiirka waxaa si diiran usoo dhaweeyey safiirka soomaaliya ee qatar maxamed axmed sheekh cali oo warbixin kooban ka siiya xaaladaha guud ee safaaradda iyo adeegyada ay bulshada soomaaliyeed u fidiso wasiir cabdisalaan ayaa hogaaminaya wafdi sare oo magaalada dooxa ugu qayb galay shirka kooxda xiriirka soomaaliya ee ururka iskaashiga islaamka oo i c kaasoo diiradda lagu saarayo xaaladda soomaaliya iyo sidii loo xoojin lahaa taageerada dalalka xubnaha ka ah ururka o i c